madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay dadkii laga soo saaray laascaanood isaga oo eedeyn u jeediyey xafiiska qaramada midoobe u qaabilsan iskudabaridka gargaarka bini'aadanimada ee loo soo gaabiyo oja madaxweynaha somalilan ayaa ka hadlay maalin loogu magacdaray maalinta s n m warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
ugu horreyna madaxweyne biixi ayaa carabka ku adkeeyey dhawaaqa iyo qoraalada ka soo baxay hay-adda oja ee qaramada midoobay taasoo ku tilmaamay in ay ula muuqato mid aan dani ugu jirin ama aan lagu taageerayn dadkaasi balse dhaqaale lagu raadinayo
laascaanood qaylo badan baa laga yeeshay dadka laga hadlay horta waxaan idiin sheegayaa waxay ku hadleen waxaan filaya waxay ku hadleen inaanu dan u ahayn dadka dhaxay aanay wax u qabanaynin oo aanay dadka kale meelaha ku xereeyaan aanay wax u qabanin dadkaas waxay yimaadeen iyagoo caydha iyagoo qaxootiyo baydhabo ka yimid iyo meel ka fog soddon sano ka hor maalin qura goodbiyaamay siinin maalin qura bac may siinin maalin qura kiniin kanaacada iskaga ilaaliyaan may siinin soddonkaasna maxay ku tarsadeen maxay ku darsadeen maxay u qabteen hadday oja ka naxaysa dad qaxootiya maxay meel ugu samayn waayeen maxay u gargaari waayeen oja maxay maanta uga qaybisa waa laba wajiilanimada jibceedda qurbaa ka dhaxaysa marka ay doonayso dawladaha lacagta leh ee hantidana u badan kuwa carabta ee muslimka ah in lagu maalo lacag la qaado dad baa qaxay dad baa wax loo qabanayaa in laga sameeyo dadka iyaga aanu ka rabnayn lascaanood in laga sameeyo lacag lagu doono ojo iyo jibcedda qurbaa waa ku ceeb caalamkana way ku qaldayaan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa dhinaca kale tilmaamay dadkaasi markii la ambabixiyey sida uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya iyo qaar ka mid a maamul goboleedyadu arrintaasi sidii ay uga hadleen ay ahayd wax laga xumaado oo aan dhab ahayn gobollada kale aada u hadlaaya eena dadkii baa la xumeeyey oo waanu soo dhawaynaynaa ee ka mida soomaaliya waxaan leeyahay soddon sanay joogeen qof qura oo reer baydhaba oo soomaali galbeed koonfura oo lagu dilay somaliland ma jiro qof qura oo xaqdare loogu sameeyey sidoo kaa sanadood oo lagu dulmiyey oo hantuulaya laga dhacay ama lagu hagardaameeyey lama soo helaayo maadaama aynu dawlad taag daran nahay oo dhaqaalo badan lahayn dadkina ay bateen jimcaddii qurubaa ka dhaxaysanaad dayacday oy u samayn weyday wax taaqloynaysa qolada u qaylanaysa iminka ee joogta baydhabo ka madaxda iyo kuwa xamar ka yaqana ay dadkoodii gabeen oo dadkoodu hadday nolol ka helayaan oy ammaan ka helayaan iyagaa daayacay oo u ooyaya iminka oo annaga nasaariya eed aanaan lahayn carruurtii waxba gartaba ay ka dhegaysanayaan hadday iyagu dadkooda ammaan iyo meel ay ku shaqaystaan heleen may yimaadeen inuu la deegaanka joogila iyagaa dayacay oo soo daayay annana waanu qaadi kari weyne miisaankooda nabadgelye ahaan iyo dhaqaale ahaan waanu qaadi kari weyne madaxweyne biixi ayaa hoosta ka xariiqay in saraakiisha iyo maamulka kala duwan ee somalilan ay dadkaasi u ambabixiyeen sidii ugu habboonayd iyadoo aanay waxyeella gaadhin waxaana uu si weyn u difaacay tallaabada ah ay xukuumaddiisu dadkaasi kaga saartay magaalada laascaanood oo uu sheegay in amni ahaan ay somalilan culays ku hayeen maxaanu samaynay marka in ka badan soddon gaari baa la saaray gaariga tira go-an baa la saaray dadka uu qaadi karo gaari walba waxaa la saaray toban koosarado tumira iyo toban caag kartoon oo biyo ah iyo weliba wixii dawa loo baahday gaari walba gaari walba oo gad kaa qaadina waxaanu ka bixinay kun iyo saddex boqol oo dollar gaari kasta soo kaa waxaanu raacinay ciidan technica oo ammaankooda sugan ilaa intay nagala wareegayaan puntland qof qura iyo ilmo yar oo qodaxa xagatay iyo mid ciida waxyeelay iyo mid dhaawacmay iyo mid la dilay labada kun ee qofa intaa leegaanu qaadnay ma jiro iyagoo nabad qabaan wada gaadhsiinay halkii aanu la doonayo dawladooda bal waxa ooja u qaylinayso ama kuwa dadkoodii gabay ee dayacay ay la qaylinayaan eelay dad baa la xumeeyey maxay tahay madaxweynaha somalilan ayaa dhinaca kale tusaale u soo qaatay doorashooyinkii somalilan ka dhacay koob iyo soddonkii bishii may ee sanadkan iyo xubno ka mid a aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya oo la tilmaamay in xubnihii ka soo jeeday somalilan markii lagu dooranayay magaalada muqdisho isagoo labada sawir isbarbardhigay somalilan waxay hore ugu maraysaa inay shuruucdeeda raacdo inay dastuurkeeda dhowdo inay qarnimadeeda ixtiraamto inuu midba midka kale ixtiraamo wax wada leeyihiin oo haddii aanay iswada raacin aanay meel gaadhaynin hadalkan waxaan u jeedinayaa dhammaan inta xilkaska ee somalilan meel kasta ha joogaan waxa muuqata waynu arkaynaa halkan laynala marayo doorashaanu samaynay adduunka oo dhami ka yaabo ku markhaaturay dhalinyaro aan la ixtiraafsanayn oon dhaqaalo badan lahayn oo loo baqaayay oo intuu ay kuwan marya ku dhawaad codeeyeen dhowr kun isirraxeen dhammaantood igoo iswada dhukanaya oo iswa wada tahriideynaya ay dambeeyeen doorashadii oo aan waxan waxar herdiin oo niyad samaan iyo walaaltinimo lagaga saaray si laynooga xumeeya taa nimankii soomaaliya xamar ka taliya maanta waxaa ogeydeen doorashaa waxay inagu yidhaahdeen soomalilan dad ka tirsan oo matalaya dowladda dhexe xamar la dooranayo ayaa xamar lagu dooranaya xerada afison la idhaahdae ciidamadii cinka hore lahaan jireen baa la geeyey oo ilaaliyaen ajnabi wey taangiyaa lagu wareejiyey qol baa la soo gowlay waa wadaarkayseen dadka wejigooda soo qariyey ee indhaha iyo wejigaba qariyey dadkay u codeeyeen iyo kuwa codeeyey yay ahaayeen somaliland bahayn se jibbay ahaayeen qof kastoo somaliland waxaasoo kale markuu arka inu ka dhiib waa markii ugu horraysay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo goob fagaaraha kaga hadlo dadka ka raray magaalada laascaanood ee ka soo jeeda koonfurta soomaaliya khadar maxamed cakuule v o a hargeysa